wallaahi nin arrimahan daadka aad ayay u saameeyeen dadkan deegaanka waqooyi bari khaasatan degmooyin qaar bay aad qabsatay aniga kulley degmadan kasoo jeedo faafi cawaadkeeda aad u batay kilibada videoyada aan xirayno iyo telefoonada nagu soo dhacayaan waa wax la yaab lah dad badanaa barakacay oo hadda meelo qaar inta ka kiceenay magaalooyin qaar ama tuulooyin qaar laga qalay oo iskuullada iskugu tagay fatahaadka aad u qabsay kuna webigu kasoo jabay oo dhinac webiga soo daabjabiyey oo degmooyinkan abaqdheeraa iyo naani iyo ilaa hoostan oo dhan waa laga soo baxay kulley artan kelibada maanta oo qoysaskana damoonyadoo kale ay soo guureen oo kor usoo baxeenaad dareemaysaa dhinacan kale oo kalena harboole iyo daashooy ilaa iyo degeyga ku dallagta wa ishayshaayadoo dhan iskuulkan aad madax murug baa laiskugu tago oo taaga intaasoo qoys degan marka wallaahi fatahaad aad culays badan baa haysaa xagadheere ilaa shalay way xirneed dhexdeeda xarooyinka qaxootiga ah oo jidooyinkii iyo wasaqdii wix dhan baa isku baxeen ayagaa maanta lacag iska aruuriyeen oo taraktooyin iyo wax sameeyeen wadooyinkii ay furan hayaan meesha waxaa ilaa sideed afartan kun oo qaxooti cusubaa joogtay oo waktigii barakacii abaarta joogay oo la diiwaangelin baa degan marka ayagoo danaankas ka degan baa haddana musqulo aan lahayn waxba aan lahayn daacun baa had aad looga baqhayaa kortaa kore ilaa weelmereer waa sidaasoo kale wadada hadda raashin lagu geyn lahaa dhadhaaba laftigeedana waad aragta way xiran tahay lagtan weyn bay ku xiranta dhexdeeda eeyaa xiranta meel la mari malaha dadka laisku mari malaha dadki si lagu gaarsiin raashiin malaha cawaadkii wuu iska badan yahay lagtan faafi oo kale xoole waxaa jiraan ku dhaxaasheen oo si loogu soo bixiya lakin ilaayahay dad baa boqolaal neef kaga afsaameen meesha iyada geelina waa la yaqaanaa kolleyt markuu roob meel ku do oo daadsaas lagu dhacay kabti uu taagan yahu ku dhamaysanaya arihii sidoo kale abdillac fara badan baa ka dhacay marka culays badan baa walaahi bayaa jiraa dowladdooda dhaqaala-aan sii jirto gaadiid isgaarsiin aan lahayn wadooyinka iska sii xumaayeen marka horeba oo haddana sii xirmeen iyo waxaa iska jirta nabadgelyo xun baa iskasii jirto niman kaleaba na sii haysteenbo marka culays badan baa iskugu tagtaa degmadan faafi iyo jaara markaa aragtid culaysya way kasii kala daran yihiin meelaha kale xagar dheer bulshada isxilqaan ay samaynayaan oo wadooyinkii xirmay ay dib u furayaan baaqoodana soo gaaray waxaa qayb ka ahayd inay doonayaan in sidoo kale dowladdana ay garab siisa xildhibaanka meeshaas hoos tagtaa tahay waxaad ku biirinaysa miyaa jira saakaan la hadlay laftigooda aan la hadlay odayga cabdimaali dadka meesha joogaan baan saakaan la hadlay waan arkay tarafada meesha shaqeyn waa shaksi shidaalka waa shaksi ayagaa iska aruuriyeen ganacsatada xagadheer waa ganacsato aad iskugu xiran oo aad u shaqaynaysa weeyaan oo dhulkoodii dadka u shaqaysanayaan weeyaan marka waxaan siinaynaa encouragement baan siinaynaa annagana waxaan ballan ka qaadnay jaafkii haba ahaatee shidaal inaan ku caawino hadgaduudoy kule buundada la goyma meesha ku taalla oo xiran oo laisku moodi lahay buundada ayada in la dhiso laftigeeda hataa kule annaga lacag iska gurno ama la sameeyo gadaal baan tirayna marka gaadiidkiiaba aad u xumaadaba marka shaqa xoog leh bay hayaan ayagaa isku tirsan hayaan maadaama samafalka gaadiidka marka ay qaaloodu u yaraaday ayagaad u malaysaa inay gacanisa siin hayaan sibebal meeshooda u hagaajistaan ay wadooyin ku furtaan daacuunka iyo nadaafad daradaas ay u hortagaan bay wujiyaan annaga gacan baan siinayna wixii dhaqaala aan la gaari karana insha allah waan la gaarayna dowladdana waan ogeysiinna hay-adaha samafalka naftigood waan la hadlay unisr naftigood waan la hadalay ilaa ay hadda tiro aad xaqiijisay oo dadka barakacay qoysaska ma jirta tiro ahaan de hadda ilaa iyo waxaa lagu xisaabahayaa ilaa boqol iyo kun oo qof baa lagu xisaabahayaa gelisku dhownood istaan oo dhan ayaa barakacsan si aad la xisaabayo ani degma ahaan welada xisaab joogto lama helin reer kurays laakiin haddan baa la sameynaya surveillance fara badan meelo badan ilaa beri dhanaa raashinka geynayna ma diyaarad ba kugeynaya warka ma hayno preparationka horena wuu iska yar xumaa elninooda hore markaa fiirayso nineteen ninety seven hay-adaha samafalka aad usoo dhexgaleen w f oo kale waxay samayn jirtay drabson oo libooyo kale cuntaa lagu daadin jiray meelaha qaar xarooyinka qaxootiga cuntaa lagu daadin jiray oo kor looga keeni jiray diyaaradaha kasoo kacay mambaasa raashin inta laga soo qaado la daadin jiray had ma jiraan dropskii la samayn jiray food dropskii la samayn jiray ma lahan dhulkana waxba laguma gaarsiin karo laakiin tira ahaan markaad dhexdid kolleyto tira yar ma aha laba boqol oo kun waayo faaf marka dadka degan degaanigi la yidhaahdo laakiin dadka badi waxaa dhihi karaa ilaa forty fifty percent way barakaceen dadka ayaga hadda sidaan arkayno gaarsa waad dareemaysaa sida guryaha looga qaxay marka dadka baadiyo haddana aan warbaahinna aan jirin halaha yare ay kilibka isoo duwan kilibka ar laakiin magaalooyinka qaar siday u sabmaajgalaysa marka arag waad dareemaysaa culayska ka jiro meesha si loo barakacay iskuullada laskugu tagay laakiin sawirraha kolleytood waa haynaa oo iskuullada qaar laskugu tagay ilaa halka kashimay laba kun saddex kun oo qof baa iskuul kastaa iskugu tagta arkaysa oo dadka magaalada degnaan een dad meel kale kasoo kacay ah marka dad badan oo aan laga haynin waxaa jirta akhbaar laga haynin oo dhexdan iskaga jiraan raashiin ma laha cunto ma laha waxba ma lahan isgaarsiin ma laha network nooma jirinba meelaha qaar wax dhimasho oo la xaqiiji miyaa jirta dad ama xoolo labaduba xoolaha lii sheegay hadda muddo laba habeen laga joogo xoolaha meeshan harboole ku hasheen nin baa ilaa afartan iyo xooga neef oo lo ay kaga dhinteen laba boqol oo ku dhawaad bay ahayd inta kalena waa la soo bixiyey qaarna way goysiyo meesha carina iyadana waxaa lagu sheegaya degiga agteeda ilaa iyo boqol iyo xoogaa neef oo ariya lagu sheegay geel de meelo badan buu joogaa inkastoo u badan yahay dhinacan harboole u badan yahay geelka ilaa iyo wermerer uu sheegay wermereda waa iska harxaani kasto dhulkeeda raama ahaan waayo laakiin meeshan dhow madowda dhibka ah dalkan meeshan waxay u badan yihiin har boole agteeda ay geel u badan yihiin ilaa iyo reelmirmak network buu jiraa hadda waxba aan noolama sheegin laakiin kuwan dhexdan ku jiraan siday ceblo mataan iyo lobaabo ay ku ji dhulkaas asaga hadda akhbaarka ma hayno network ma laha marka waan filan geelkan qabtaas ku jintaas u dhexaysa biyo madow ilaa iyo kurobuul iyo geelka badi jooga marka hadda laakiin network ma laha suwacan uma hayno laakiin waan filaynaa inuu culays weyn u hayo laftigooda maadaama xaaladda sida ay tahay laguu soo gaarsiiyey oo muuqaalo iyo wicitaanaba ay ku soo gaareen aadna nooga warbixisay ka xildhibaan ahaan wax dadaal oo samaysay ama wax ku qorshaysan oo gargaar ah waan samaynay eh, de waxaan ahay secretary generalka nepna waan ahay usan province parliamentarian jimcadii waxaan iskugu yeernay eh, hay-adda red cross eh, wasaaradda asal u xilsaarsan eh, reliefka iyo emergencyga o dhan u xilsaarsan wasiiradda naftigeeda malonso iyo tiimkeeda o dhan baan iskugu imaanay hotelka waxaan fiirsanay radison na tusaan dhahay qorshaha ahaysiin hadday diyaarin hayaan wixii ka bilowdo sabti ay yidhaahdeen yaan gaarsiinaynaa eh, raashinka meelo qaar iyo daawooyinka marka dowlad ahaan warka waan gaarsiinay waan iskugu yeernay hay-aday ku shuqulnayd shaqada ku lahayd arrinta iyada gooni ahaan baan ugu yeernay culayska badanna reer cross uu saaran yahay hadda saan arko ee dowladda waa daliidkeeda kasta uu iska herliitaa laakiin reer cross baa dhaqdhaqaaq badan hadda inay bixiso oon ku talajirnaa inay bixiso hataa booholadii biyaha laga cabaaya baa qaarkooda dumeen marka biyihii cabitaanka oo saarida ahbaba lahaynin ba hadda daacuun baa hadda cabsida weyn lahayo daacuun in dilacaan cabsidaa ka hayna iyo xoolaho raab dilaac inuu ku dhaco aan ka baqayn waxaa jirta meelaha maadaama waddooyinka inta badan ay go-an yihiin in diyaaradaha qumaatiga u kaca la adeegsanaya taasi xitaa dhanka faafi suurtagal maaha miya waxaan la hadalnay wasaaradda difaaca ee ninka walaalkeen ugu weyn yahay aan codsanay inay helikobtooyinka militariga ay na caabiyaan hataa koley caruurta iyo dadka ay soo qaadaan xamul raashiin iyo daawoyin inay geen karaan marka emergency team baa la hagaajiyey emergencyga hadda wixii kasoo baxon baan arki doonaa insha allahu dowlad ahaan way ogsoon tahay laakiin dhaqaaqa un baan ka sugaynaa inay dhaqaaqdo wax qarsoonna ma aha inkastoo annaga hadda cajaladii aad u bixinay madaxweynena aan gaarsiin akhbaarta asaga ah aan toos soo la xiriirinay oo aan la socno marka waxaan filaynaa inuu dhaqaaq hadduu bilaaban doonaan filaynaa insha allah ugu dambayntii wax baaq gaar oo diraysa miyaa jira waxaan baaq u dirana hay-adaha samafalka khaasatan hay-adaha qaxootiga u xil saaran sida unhcr w f p waxaan codsanaynaa eh, deegaanka qaxootiga ama ifo ha ahaato ama ha ahaato dhagaxliha ama daxgadheer ha ahaato si degdeg ifo waa taqaaniin if one iyo two labada waa meel dhawo madow ah oo aan oola socno markuu dhaad uu ka dhaco aad daacun wax kasta uga dhaca hagareerna waa sidii oo kale dalika nadaafada sifi uu kaleera uga dhacen kaleeraga dumasha saameeya annagii dadka deegaanku na soo gaaraya waxaan ka codsanaynaa inay qaylidhaan ay diraan dadka ayaga loo soo gurmado raashiin loo keeno non food items loo keeno ha noqoto daawooyin kaneecada ha noqoto sindarooyin kaneecada ha noqdaan hataa branketi ha noqdaan marka hay-adaha dhaqdhaqaaq xoog leh inay muujiyaan yaan ka horjeenanaa w f p waxaan ka codsanaa sidii elninoga nineteen ninety seven ee xoog ooga qaateen ee shaqadan ee cuntada la gaarsiinaya wadanka kenya oo dhan bo inta elnino samaysay inay haddana shaqo xoog leh u qaataan maxaa yeele shaqo badan baa ka qabatay drought aan ogsoonnahay ee raashin badan meel gaarsiisay haddana waxaan rabnaa inay elnino shaqo ka qaataan ayadaa diyaaradaha waaweyn ee xamuulka maraykanka isticmaalaysay oo raashin daalin jirtay ilaa libo anulsiga ka shaqayn jiray ee libooye dhadhaab iyo meelaas geen jirtay si raashinka loo daalin jiray dropsonka in lasii diyaariyaan rabnaa ilaa bualalas dhulkan ilaa bualalas sagaal ilaa halkaas u saya daadkan wax yar ma aha dad badan baan filan hadda inay soo qaxaan ay kusoo daqaan xarooyin qaxootiga annagoo waa haynayba qaxootiga hore abaarta haynay haddana dad badan inay jubooyinka hoose ka soo qaxaan oo intusoo doontaan wax baan filaynaa marka cabsida inay ka hortagaan baan diyaan rabnaa inkastoo hadda adduunyada oo dhan ba culays uu ka jiro xagga qaxootiga waxaan codsanaynaa d m o iyo n h c r iyo w f p hay-adaha ee samafalka inay shaqo xoog leh ay qabtaan ee sida ugu dhaqsi badan qaylidhaan xoog leh u diraan wadamooyinka samafalka sifa ayna usoo gaaraan dadka ayaga qaxootiga haddii ayaga la soo gaaro annagana kulleyt waxbaan na soo gaaraya insha allah